بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka donald trump oo mar kale dib u soo celiyey damaciisa ah in jasiiradda greenland uu ku soo biiriyo dalkiisa iyo washington oo sheegtay in miiska ay saaran yihiin qorshayaal ay ka mid tahay duulaan militari oo jasiiradda lagu qabsado haddaba xukuumadda denmark maxay ka tiri tallaabadaani maxay yihiin danaha qarsoon ee washington ay ka leedahay greenland maxayse waddamada yurub ay ka baqanayaan haddii trump uu gacanta ku dhigo xarigga madaxweynihii venezuela nicolas maduro oo saameyn xooggan ku yeeshay gudaha siyaasadda ee maraykanka iyo labada xisbi oo ku kala jabay maxaan ka naqaannaa fawaa'idda looska uu u leeyahay caafimaadka maskaxda maxaanse ka ognahay daraasaadka xaqiijinaya waxtarka midhahani muhiimka ah qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى waa hagaag waa maalinimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa mar kale dib u soo celiyey qorshihiisa ku aadan qabsashada jasiiradda greenland haddaba maxay tani muhiim ugu tahay washington sidoo kale afhayeenadda aqalka cad waxa ay sheegtay in miiska ay saaran yihiin qorshayaal ay ka mid tahay duulaan militari oo jasiiradda lagu qabsado warbixintan soo socota waxaa qodobkaas isku dultaagayaa walaalkeen nuur cali warsame abushayba arrinta la xiriirta jasiiradda greenland ayaa mar kale dib ugu soo noqotay fagaaraha warbaahinta caalamka kadib markii madaxweynaha maraykanka saliibiga donald trump uu mar kale ku celiyey in maraykanku uu u baahan yahay jasiiraddan isagoo sabab uga dhigay ammaanka qaranka ee dalkiisa inkastoo hadallada trump ay si cad u xambaarsan yihiin aragti istaraatiiji ah gaar ahaan marka loo eego joogitaanka militari ee ruushka ee ballaaran ee xeebaha waqooyiga cirifka iyo maalgelinta sii kordhaysa heshiinaha ee gobolkaas haddana falanqeeyaal badan ayaa aaminsan in duruufaha siyaasadda gudaha maraykanka ay door weyne ka ciyaarayaan dib u kicinta muranka iyadoo ay soo dhowdahay doorashada koongareeska maraykanka ee bisha noofembar sannadka labada kun lix iyo labaatanka trump waxa uu u baahan yahay arrimo waaweyn oo uu ku kixiyo taageerayaashiisa siyaasadeed taageerayaashan ayaa si weyn ugu riyaaqa marka ay arkaan hogaamiyahooda oo isu muujinaya sameeyaha heshiisyada taariikhiga ah kuna dhaqmaya falsafadda halkudhegeedu caanka yahay ee ah aan maraykanka ka dhigno mid xooggan mar kale iskudayga lagu doonayo in greenland lagu daro ama la hoos keeno saameynta maraykanka waxa uu xoojinayaa sawirka trump ee ah hogaamiye adag oo aan ka labalabayn difaaca danaha maraykanka xitaa haddii ay ku yaalaan goobo fogfog oo dunida ka mid ah arrintan ayaa ka caawin karta inuu sii haysto taageerayaashiisa islamarkaana uu sii huriyo shucuurta wadannimo ee saldhigaysa doorasho dhab ahaantii maraykanku horey ayuu u lahaa joogitaan militari oo xoogan oo ka jira greenland oo ay ka mid tahay saldhigga caanka ah ee butifig nidaamyo raadaar iyo iskaashi difaac oo dhow oo kala dhexeeya denmark sidoo kale maalgelinta macdanta iyo khayraadka dabiiciga ah ee greenland waa arrin suurtagal ah in lagu sameeyo shirkado reer galbeed ah iyadoo aan loo baahnayn in la bedelo ama la qabsado madax bannaanida jasiiradda marka la eego xaqiiqooyinka waxaa isa soo taraya aragtida ah in ideolojiyada siyaasadeed ay tahay furaha lagu fahmi karo ku adkaysiga maamulka trump ee ku wajahan greenland arrimahan waxaa sii xoojinaya hadallo hore oo ay jeedisay wasiiradda dhaqaalaha iyo khayraadka dabiiciga ah ee greenland naye netherson oo waraysi siisay aljaziira waxayna tidhi waxaan isku dayay inaan fahmo waxa ka dambeeya arrintan iyo inay dhab ahaantii la xiriirto amniga qaranka maadaama maalgelinta macdanta iyo joogitaanka militari ay horeyba suurtagal uga yihiin greenland waxaan aaminsanahay in sababta ugu weyn ay tahay ideolojiyada maraykanku doonayo inuu dunida kusoo rogo ideolojiyadan sida ay tilmaamayso haweenaydan waxay muujinaysaa habfikir siyaasadeed oo u janjeera gumaysi casri ah kuna dhisan mabda ah saamayn in lagu helo awood ma aha wada shaqayn iyo gacan ku dhis halkii ay ka ahaan lahayd iskaashi ku salaysan danaha wadajirka ah falanqeeyaal ayaa rumaysan in hadallada trump ay dib u soo noolaynayaan fikraddii ahayd in quwadaha waaweyn ay awoodahooda ku muujiyaan la wareegidda dhul tani waa isla ideolojiyada gumaysiga ee ay wasiiradda greenland ka digtay mid iska initiraysa waxay ugu yeertay horumarka ay gaartay ilbaxnimada casriga ah gaar ahaan sharciga caalamiga ah oo saldhig u ah ilaalinta madax bannaanida iyo xukunka dalaalka arrinta greenland ideolojiyadan waxay qaadanaysaa miisaan gaar ah maadaama jasiiraddu ay si tallaabo tallaabo ah ugu socoto xornimo buuxda oo ay kaga madax banaanbaxayso denmark iyadoo ka faa'iidaysanaysa khayraadkeeda dabiiciga ah ee hodanka ah bishii may kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii denmark waxay siisay greenland xukun ismaamul ah inkastoo ay weli ka mid ahayd boqortooyada denmark waxaa kale oo lagu heshiiyey in khayraadka macdanta si wadajir ah loo maamulo tani waxay horseeday in sannadkii labada kun iyo sideedii shacabka greenland ay cod aqlabiyad ah ku taageeraan ballaarinta xukunka ismaamulka oo ay ku jirto xaqa ah inay mustaqbalka afti go'aansan ku gaaraan madax bannaani buuxda iyadoo geedi socodkani yahay mid si taxadir leh u socda waxaa la fahmi karaa in greenland ay si cad u diidan tahay inay ka guurto xukun daanish ah kuna beddesho mid maraykan ah ama mid kale ra-iisul wasaaraha greenland fadrik nelson ayaa dhowaan u xaqiijiyey muwaadiniintiisa in dowladda ay si joogto ah wadahadallo ula wado maraykanka islamarkaana ay ka shaqaynayso ilaalinta danaha qaranka maadaama ay tahay dal yar oo ku dhisan mabda'a ismaamul go'aan qaadasho madax bannaan iyo iskaashi dheelitiran greenland waxay doorbidaysaa inay yeelato saaxiibo badan halkii ay hoos imaan lahayd hal quwad dhanka kale aqalka cad ayaa talaadadii sheegay in madaxweynaha maraykanka donald trump iyo kooxdiisu ay ka doodayaan xulashooyin kala duwan oo lagu heli karo jasiiradda greenland isagoo xusay in isticmaalka awood ciidan uu mar walba yahay ikhtiyaarka miiska saaran bayaan uu aqalka cad soo saaray kana jawaabayay su-aalo ay dirtay wakaaladda wararka royters ayaa lagu sheegay in trump uu si cad u muujiyey in la wareegada greenland ay tahay mudnaanta amniga qaranka islamarkaana ay muhiim u tahay ka hortagga cadowga washington ee gobolka cirifka waqooyi madaxweynaha kooxdiisu waxay ka wada hadleen xulashooyin badan oo lagu gaarayo hadafkan muhiimka ah ee siyaasadda arrimaha dibadda waxaana hubaal ah in isticmaalka ciidanka maraykanka uu mar walba yahay ikhtiyaar uu haysto taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayay tiri afhayeenada aqalka cad dhanka kale mas-uul ka tirsan maamulka trump ayaa xaqiijiyey in waxa uu ku tilmaamay xaqa maraykanka ee jasiiradda greenland isagoo meesha ka saaray suurtagalnimada in dal kale uu dagaal ku qaado arrintaas awgeed hadalkaas ayaa yimid xili greenland oo ah jasiirad ku taala cirifka waqooyi ay mar kale ku celisay inay sii wadayso wadahadalka ay la leedahay washington iyadoo adeegsanaysa kanaalada saxda ah ku-xigeenka la taliyaha madaxweynaha maraykanka ee arrimaha siyaasadda iyo amniga gudaha stephen miller ayaa waraysi uu siiyey telefishinka c n n ku sheegay in greenland ay tahay inay noqoto qayb ka mid ah maraykanka si loo ilaaliyo danaha isbahaysiga waqooyiga atlantic nato loona xaqiijiyo amniga gobolka cirifka waqooyi miller waxa uu sidoo kale su-aal geliyey doorka denmark isagoo yidhi su-aasha dhabta ah waxay tahay xaq noocee ah ayay denmark u leedahay sheegashada greenland markii wax laga weydiiyey suurtagalnimada in maraykanku uu qaado howlgal militari oo ka dhan ah greenland miller waxa uu sheegay inaysan jirin baahi xitaa loo qabo in laga fikiro ama laga hadlo howlgal ciidan maadaama aysan jirin ayuu yidhi cid dagaal kula geli doonta washington greenland awgeed حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi waad mahadsantahay shuhayb waxaan xubinta ugu horrayntii ku bilaabaynaa maxay yihiin danaha qarsoon ee trump uu ka leeyahay greenland maxayse waddamada yurub ka baqanayaan oo shaki ku ah warbixin uu daabacay wargeyska politico ayaa lagu iftiimiyey sababaha rasmiga ah iyo kuwa qarsoon ee ka dambeeya doonitaanka donald trump ee jasiiradda greenland iyo sababta ay arrintan walaac xooggan uga dhalisay waddamada yurub gaar ahaan dalka denmark oo si gaar ah u leh jasiiraddan waxay warbixintu tidhi trump ayaa si cad u sheegay in danaha uu ka leeyahay greenland ay keliya yihiin kuwa ku salaysan ammaanka qaranka maraykanka isagoona ku dooday in ruushka iyo shiinaha ay awooddooda halkan si aad ah isku soo tarayso waayihii lasoo dhaafay joogitaankooda milatari iyo midka istaraatiijiga ah ee gobolkan ayuuna yidhi waxay halis gelin karaan danaha maraykanka waxay xogtu caddaynaysaa in greenland ay si aad ah maanta ugu badan yihiin maraakiibta dowladaha ruushka iyo shiinaha taasina waa sababta ugu weyn ee maraykanka ku riixaysa in uu xoojiyo saamayntiisa halkan si kastaba ha noqotay hogaamiyaasha yurub gaar ahaan kuwa denmark ayaa shaki ka qaba hadalka trump ee ah in keliya halkan ay ka doonayaan saldhigyo istaraatiiji ah waxayna aaminsan yihiin in ujeedkiisu uu intan ka ballaaran yahay ayna jiraan dana juqraafi siyaasadeed iyo isballaarin ay damacsan tahay xukuumadda washington taasoo ay ku doonaysa in cududdeeda ay ku ballaariso galbeedka adduunka greenland waa dhul ballaaran oo kheyraad rabbaani ah uu allaah ku manaystay balse ay ku nool yihiin dad yar taasoo ka dhigaysa meel istaraatiiji ah oo u fudud in laga dhiso qaacaad milatari oo kala duwan waxay warbixintu xustay in denmark ay diyaar u tahay in maraykanka ay kala hadasho haddii halkan uu ka dhisanayo keliya saldhigyo milatari balse aysan ka aqbali doonin damac isballaarineed oo ah shakiga ugu xooggan ee hadda jira aqalka cad ayaa hadalkan ka soo yeeray boqortooyada denmark waxa uu ka muujiyey diidmo toos ah waxaana tani sii xoojisay ayuu bolotika yidhi shakigii reer yurub gaar ahaan denmark ee ahaa in trump uusan keliya greenland ka damacsanayn helitaanka saldhigyo milatari balse uu doonaya xakamayn toos ah oo uu ku sameeyo halkan iyo inuu ku dhaqaaqo tallaabooyin bannaanka ka ah heshiisyadii u degsanaa gaashaanbuurta nato ilaa ameerikaan ah oo xogogaal u ahaa wadahadalladii dhex maray denmark iyo maraykanka ayaa sheegay in inta badan trump uu ka dhawaajinayey in uu doonayo greenland helitaanka halkanna ay u samayn doonaan wax weliba waxa uu sidoo kale madaxweynaha maraykanka mar ka dhawaajiyey macdanta muhiimka ah ee greenland taasoo ayay saxiifaddu tiri dhanka kale muujinaysa damaca daabulashada maraykanka ee kheyraadka halkan wargeeska xogtiisa oo sii socota ayaa lagu yidhi hadallada trump oo ay ku jireen hanjabaado suuragal ah oo ku saabsan tallaabooyin qasab ah oo uu ku qaado greenland gaar ahaan kadib dhicidii venezuela ayaa cabsi gelisay waddamada yurub qaar ka mid ah hogaamiyaasha yurub ayaana ka digaya in iskuday kasta oo maraykanku ku doonaya in uu ku maamulo greenland uu wiiqi doono kalsoonida nato islamarkaana uu abuuri karo xaalad kale oo halis ah taasoo khilaafsan ayay tiri sharciyada caalamiga ah xaraggii nicholas maduro oo saameyn xooggan ka sameeyey gudaha siyaasadda maraykanka iyo kala qaybsanaan xagga aragtida ah oo ilaa hadda ka taagan gudaha labada xisbi ee ugu waaweyn maraykanka warbixin uu daabacay wargeeska faransiiska ee lemonde ayaa lagu dahqaaday muran siyaasadeed oo xooggan oo ka dhashay xariggii madaxweynihii venezuela nicholas maduro kaasoo ciidamo ameerikaan ah ay ka fuliyeen magaalada caasimadda ah ee karakes arrintan waxay saameyn ku yeelatay ayuu wargeesku yidhi siyaasadda gudaha maraykanka iyadoo si gaar ah u muujisay kala qaybsanaan aragtiyadeed iyo muran ku saabsan dowrka iyo awoodda koongareeska sida qoraaga warbixintan uu tibaaxayo koongareeska maraykanka ayaa dastuuri ahaan awood u leh oggolaanshiyaha faragelin kasta oo dibadeed ama dagaal lagu qaadayo dal kale balse soo qabashadii nicolas maduro iyo duulaankii lagu qaaday xukuumaddii venezuela marnaba laguma wargelin kongareska maraykanka oo xitaa lama siin xog muujinaysa in uu jiro dhaqdhaqaaq milatari iyo duulaan la damacsan yahay in lagu qaado waddankan tani waxay keentay ayaa warbixintu tiri in kongareska loo arko mid aanan wax macno ah ku fadhin trumpna uu qaaday tallaabooyin si aad ah kaga caraysiiyey aqalka kongareska madaxa xukuumadda washington ayaa warbixintu tiri waxa uu kongareska waqti xaadirkan u arkaa mid aanan lagu aamini karin wax xog ah islamarkaana aanan lagu wargelin karin duulaan kasta oo amni ama milatari oo la doonaya in lagu qaado waddan shisheeye waxuuna yidhi waa kuwa jilacsan xagga amniga oo daadinaya islamarkiiba xogta lagu wargeliyo saaxiibada siyaasadda ee trump sida aadka ah ugu dhow kana howlgala gudaha kongareska maraykanka ayaa middan u sacbatumay waxayna dooda adag kala soo horjeesteen xisbiga dimuqraadiga dhankooda dimuqraadiyiintu waxay si aad ah warbaahinta qaybaheeda kala duwan dhaliil uga jeedinayaan madaxweynaha maraykanka iyagoona tallaabadii venezuela ee lagu soo qabtay nicolas maduro ku tilmaamay mid halis ah oo aanan laga fiirsan jamhuuriyiintu waxay dhankooda ku doodayaan in kani uusan ahayn dagaal toos ah oo waddan lagu qaaday balse ay ahayd tallaabo amni oo xadidan laguna soo qabanaya qof lagu eedeeyey dembiye ay ka mid yihiin ka ganacsiga daroogada dhaliilaha ugu adag ee ka imaanaya dhanka dimuqraadiyiinta waxaa ka mid ah in howlgalka maraykanka uu ku soo qabtay nicolas maduro uu yahay mid sharci darro ah islamarkaana halis gelin kara amniga gudaha maraykanka waxay darafta kale ku eedeynayaan jamhuuriyiinta in tallaabadan ay qaadeen iyagoo aanan hayn qorshe cad oo ku qatamo natiijada xigta ee ka dhalan karta kadib marka xukunka laga tuuro nicolas maduro mark kelly waa mid ka tirsan senatarada kongareska maraykanka waxa uu bartiisa ekis ee horey loo oran jiray twitterka ku baahiyey ayuu wargeesku yidhi in siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka ay noqotay waqti xaadirkan mid fowda ah islamarkaana fulisa dana gaar ah warbixintu waxay sidoo kale xustay walaaca laga muujinayo iskuday kasta oo uu maraykanku ku doonayo in si dadban uu ugu maamulo dal madax bannaan ama uu gacanta si guud ugu dhigo khayraadkiisa waxaana tusaale loo soo qaadanayaa wixii ka dhacay venezuela iyo natiijada xigta ee uu trump ka filanaya halkan oo ah in si buuxda uu u maamulo guud ahaan khayraadka rabbaaniga ah ee waddankan uu leeyahay marka laga soo tago dimuqraadiyiinta iyo sida adag ee ay kaga soo horjeedaan tallaabada trump ee venezuela waxaa sidoo kale jirta xitaa iyo warbixintu tiri shakhsiyaad iyagana ka soo horjeeda aragti ahaan tallaabada trump uu ku dhaqaaqay ee uu ku soo qabtay nicolas maduro kuwaasoo qayb ka ah saaxiibada siyaasadeed ee trump u dhow middanna waxay muujinaysaa saameynta xooggan ee siyaasad ahaan ay ka dhalisay gudaha waddanka maraykanka soo qabashada madaxweynihii venezuela nicolas maduro maxaan ka ognahay loolanka ka socda gunta hoose ee badaha caalamka halis intee la eg ayaase ku gadaaman isgaarsiinta dunida warbixin uu daabacay wargeeska foreign affairs ayaa lagu sheegay in gunta badaha caalamka ay maanta noqotay goob tartan xooggan uu ka socdo kaasoo u dhexeeya quwadaha dunida ugu waaweyn iyadoo si gaar ah loo bartilmaamidsanaya qadadka isgaarsiinta ee fiber optiga fiilooyinka fiber optig ayaa warbixintu tiri maanta ku dhowaad waa halka ay maraan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal xogaha caalamka waxaana ku dhisan dhaqaalaha caalamka xogaha dowladeed iyo isgaarsiinta milatarigaba hase yeeshee waxaa jirta qoobgariir xooggan oo laga muujinayo sida sannadaha soo aadan ay fiilooyinka fiber optig noqon doono mustaqbalkooda arrimaha ugu badan ee laga baqaya ee gunta hoose ee badda ka dhacaya ayay xogtu tiri waxaa ka mid ah khataro basaasnimo iyo faragelin siyaasadeed oo lagu sameeyo filooyinkan yurub ayaa ka mid ah ayuu wargeysku yidhi meelaha u nugul in jilbaha dhulka ay ku dhufsadaan marka laga hadlaya in ay waayaan guud ahaan internetka mara gunta hoose ee badda tan iyo wixii ka dambeeyey sannadkii ayaana lagu waramayaa in indhaha caalamka ay si aad ah u hayeen qaaradda yurub marka laga hadlayo khataraha isgaarsiineed haddii aan milicsanaan dhanka qaaradda aasiya jasiiradda taiwan ayay xogtu sheegaysaa in iyaduna ay wajahaysa khatar xooggan waxaana jasiiradan sanad weliba ka dhaca toddoba ilaa siddeed mar oo ay go'do guud ahaan isgaarsiinta internetka iyadoona inta badan lala xiriirinaya shiinaha in uu ka dambeeyo tallaabooyinkan islamarkaana uu doonaya in cadaadis siyaasadeed oo ballaaran uu ku saaro guud ahaan taiwan inkastoo ayuu wargeesku yidhi maraykanka yurub iyo waddamo kale oo waaweyn ay bilaabeen tallaabooyin ay ku ilaalinayaan fiilooyinkooda dhanka internetka ee fiber optig haddana waxaa marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaysa tallaabooyinka halista ku ah fiilooyinkan waxayna khubarada dhanka tiknolojiyadda ku baaqayaan in la dhiso nidaamyo cusub oo badbaadin kara guud ahaan isgaarsiinta caalamka si looga baaqsada ay yidhaahdeen filashada soo aadan ee la saadaalinayo sannadaha soo socda guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا waa hagaag maxaan ka naqaanaa fawaa-ida looska uu u leeyahay caafimaadka maskaxda maxaanse ka ognahay daraasaad ka xaqiijinaya waxtarka midhahaani muhiimka ah warbixintan waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir
cilmi baarayaal ka tirsan xarunta caafimaadka ee jaamacadda maastricht ee netherland ayaa daha ka qaaday in ful suudaanigu oo soomaalida u taqaan lowska uusan ahayn keliya cunto fudud oo laysku madadaaliyo balse uu door muuqda ka qaadan karo hagaajinta shaqada maskaxda iyo xasuusta inkastoo dad badani u arkaan ful suudaaniga inuu ka mid yahay noocyada loo yaqaan lowska haddana dhab ahaantii waxa uu ka tirsan yahay qoyska digirta ama baqooliyaadka waana isla qoyska ay ka mid yihiin digirta misirka digirta cagaaran iyo sooyada ful suudaaniga waxa uu caan ka yahay dunida oo dhan waxaana uu kaalin muhiima ku leeyahay cuntooyin khudaareedka sababo la xiriira dufan caafimaad leh oo ku jira borotiin badan oo laga helo fitamiino iyo macdano kala duwan sida fitamiin e magnesium iyo zink oo uu hodan ku yahay lowska lowska waa isla miraha qalalan ee caanka ka ah gobollada soomaaliya kuwaas oo siyaabo kala duwan loogaga faa'iideysto sida ay sheegtay julia zumbanu oo ah khabiir xagga nafaqada oo ka hadashay bogga cleveland clinic ful suudaanigu ama lowsku waxaa hoos u dhigaa kolesteroolka xun waxaanu ka caawiyaa qofka in uu dhimo miisaanka isagoo xasiliya heerka sonkorta dhiigga ogaanshaha cusub marka laga hadlayo waxaa lowska uu wax ka taraa ama uu faa'iido u leeyahay maskaxda iyo xasuusta dabayaaqadii labada kun shan iyo labaatankii cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda maastricht ayaa helay caddeemo muujinaya in cunista lowska si joogto ah ay u hagaajin karto shaqada maskaxda u xoojin karto xusuusta kana qayb qaadato ilaalinta caafimaadka neerfaha natiijooyinkan ayaa sare u qaadaya muhiimadda ay leedahay fuul suudaaniga ama lowska in si maalinlaha uu qofka ugu darsado nidaamka cuntooyinka caafimaad ahaan loo xusho gaar ahaan waxaa lowska uu muhiim u yahay dadka doonaya inay taageeraan caafimaadka maskaxda iyo waxqabadka garashada cilmi baarayaashu waxay ogaadeen in cunista qiyaastii lixdan garaam oo fuul suudaani ama lows ah taasoo u dhiganta lixdan xabo oo lows ah oo laga saaray haragga islamarkaana aan cusbo lahayn lana dubay sidoo kalena la cuno maalin kasta muddo afar bilood oo xiriir ah ha noqoto subax ama galab hal mar oo la isticmaalo ama loo qaybiyo maalinta oo dhan keligeed ama lagu dara cuntada ay si cad u hagaajisay shaqada xididada dhiigga ee maskaxda cilmi baaristan waxaa ka qayb galay kow iyo soddon qof oo da-dooda u dhexaysay lixdan ilaa toddobaatan iyo shan sano kuwaas oo ah dad caafimaadkoodu wanaagsan yahay ka qaybgalayaasha waxaa lagu sameeyey qiimeyn ku saabsan waxqabadka garashada cognitive performance iyo darasad lagu eegayo saameynta cunista lowska ay ku yeelato caafimaadka maskaxda sidoo kale cunista lixdan xabo oo lowska ah maalintii waxa ay kordhisaa qulqulka guud ee dhiigga maskaxda iyadoo xoojisaa awoodda xusuusta sida ku cad cilmi baarista gaar ahaan xusuusta macluumaadka la maqlay ama la akhriyey sida laga dheehan karo daraasadda lagu sameeyey cunista lowska waxaa qulqulka dhiigga maskaxda uu kordhay ilaa afar dhibac shan boqolkiiba xusuustana waxay hagaagtay shan dhibac siddeed boqolkiiba waxaa kale oo la arkay hoos u dhac ku yimid cadaadiska dhiigga ka qaybgalayaasha cilmi baaristaasi natiijooyinkan waxa ay muujinayaan in lowska aan cusbada lahayn uu noqon karo cunto fudud oo taageerta caafimaadka maskaxda gaar ahaan dadka waayeelka ah islamarkaan ka qayb qaata hagaajinta xusuusta wareegga dhiigga maskaxda iyo xasilinta cadaadiska dhiigga warbixin uu ka qoray natiijooyinka cilmi baaristan wuxuu wargeyska the independent uu ku tilmaamay in muhiimadda daraasadu ay tahay awood ay u leedahay yareynta hoos u dhaca ku yimaada shaqada xididada dhiigga ee maskaxda islamarkaana hoos u dhigta khatarta cudurka waalida ah ee ka dhasha xusuus la-aanta oo ah khatar sii kordhaysa marka da-du sii weynaato cudurka asaasaqa ayaa ka mid ah dhibaatooyinka caafimaad ee ugu waaweyn dunida sida aadka ugu faafaya in ka badan toddoba milyan oo amerikaan ah ayaa qaba cudurka waalida ah ee alzheimers halka ururka caalamiga ah ee daraaseeya cudurkaasi uu saadaalinayo in tirada dadka qaba waalida asaasaqa ay gaari doonto toddobaatan iyo sideed milyan oo qof sanadka labada kun iyo soddonka islamarkaana ay kor u dhaafi doonto boqol iyo soddon iyo sagaal milyan oo qof sanadka labada kun iyo kontonka mid ka mid a khubarada caafimaadka ee ka howlgala waaxda nafaqada iyo cilmiga dhaqdhaqaaqa jirka ee jaamacadda maastricht ayaa sharxay in qulqulka dhiigga maskaxda uu yahay astaan aada muhiim u ah oo lagu qiimeeyo waxtarka xididada dhiigga ee qaada oksijiinka iyo nafaqooyinka lagama maarmaanka u ah ilaalinta caafimaadka maskaxda waxa uu intaa ku daray ninkan oo lagu magacaabo beter goris inay ogaadeen in cunista lowska aan cusbada lahayn oo la dubay islamarkaana la cuno muddo dheer ay si guud u hagaajiso qulqulka dhiigga maskaxda taas oo muujinaysa horumar guud oo ku yimaada shaqada xididada dhiigga ee ku jira maskaxda si loo adkeeyo muhiimadda natiijooyinkan doctor goris waxa uu xusay in heerka guud ee qulqulka dhiigga maskaxda uu hoos u dhaco qiyaastii eber dhibic soddon iyo toddoba boqolkiiba sanadkii marka ay da-du kororto taasoo muujinaysa qiimaha ka hortagga ah ee ay leeyihiin faragelinada xagga nafaqada ee awooda inay gaabiyaan hoos u dhacan soo wajaha qulqulka dhiigga maskaxda doctor beter goris iyo kooxdiis waxa ay ku qiyaaseen in sirta faa'iidada fuul suudaaniga ay tahay in uu ku jiro elerginine kaasoo ka caawiya jirka dhisida borotiinka islamarkaana si cilmi ahaan loo xaqiijiyo inuu muhiim u yahay caafimaadka xididada dhiigga waxaa la ogaaday in alarginine uu kordhiyo qulqulka guud ee dhiigga maskaxda ilaa sagaal boqolkiiba marka lagu daro xididka dhiigga intravenius goris waxa uu sharxay daraasadan isagoo sheegay inay doorteen fulsuudaani la dubay oo qolofkiisa wata isagoona sheegay in laga helo fawaaid muhiim ah marka laga hadlayo xaqiiqooyinka nafaqada ee lowska lowska waxaa la sheegaa in siddeed iyo labaatan garaam oo ka dhigan siddeed iyo labaatan xabo oo fuul suudaani la dubay islamarkaana cusbo lahayn ay ka kooban yihiin boqol lixdan iyo lix kaloori lix garaam oo karbohaydraad ah afar toban garaam oo dufan ah toddoba garaam oo brotiin ah laba dhibic afar garaam oo faibar ah hal dhibic saddex garaam oo sonkor ah hal dhibic toddoba miligaraam oo saadiyom ah waxaa kaloo ay bixisaa ama laga helaa kow iyo labaatan boqolkiiba baahida maalinlaha ah ee maadada manganiiska laba iyo toban boqolkiiba magnesium kow iyo toban boqolkiiba oo kobar ah sagaal dhibic saddex boqolkiiba fitamiin e-ga fitamiin b three iyo b five waxaa laga helaa lowska shan boqolkiiba waxaa sidoo kale ku jira mirahaasi fawaaid muhiim ah maareynta miisaanka inkastoo uu kalooriyo badan yahay waxa uu qofka ka caawiyaa dhereg deg deg ahi mid wakhti dheer kuwaasoo ugu wacan yihiin borotiinka faibar iyo dufan caafimaad leh oo ku jira lowska xakameynta sankorta dhiigga marka laga hadlayo waxa uu hagaajiyaa ka jawaabista insuliinka cunista joogtada ayaana ka hortegi karta dhibaatooyin mustaqbalka imaan kara hoos u dhigista kolesteroolkana walxodhereedka ku jira lowska waxa ay yareeyaan nuugista kolesteroolka ee mandhicirka antioxidentiska waxay yareeyaan khatarta cudurrada dabadheeraada marka laga hadlayo zubaadida ka samaysan fulsuudaaniga badanaa waxa ay leedahay faa'iidooyin la mid ah midda fulsuudaaniga ama lowska inkastoo ay khubaradu tilmaamaan inay muhiim tahay in laga taxadiro noocyada leh sankorta iyo cusbada dheeraadka ah ugu dambeyn qaar ka mid ah dadku waxa ay qabaan xasaasiyad la xiriirta lowska ama fulsuudaaniga taasoo noqon karta mid halis ah qofka xasaasiyadda qabana waxaa lagula taliyaa inuu ka fogaado fulsuudaaniga isagoo kale subaadidiisa
نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها waxaagaa guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horaysa nabadgeliyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها